waa dhammaan cid allaale ciddii mas-uuliyad ka qabanaysa jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba waa la socotaayo muxuu ahaa waxay mudnaan gaara siiyeen la dagaalanka musuq maasuqa habka keliya lagula dagaalami karana ay tahay dhaqankii musuq maasuqa la suuliyo meel kasta oo ay daldaloolo ka imaan karaan la daboolo isla markaana wasiirada iyo ra-iisul wasaarahooda ay noqdaan dad tusaale u noqda shacabka marka waa arrin hadda cid allaale ciddi xil qaran qabanaysa oo wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dowlayaasha ugu horeeya heer cid walba oo mas-uuliyad qaadaysa oo maamulaysa hantida qaranka ra-isul wasaare wuxuu kaloo codsaday isaga naftarkiisa inuusan arkin caddayntii ay baqshad lagu rido la xiro isaga loo dhiibay taas ujeedadeedu tahay qofku markuu xilkii ka dego ama qofkii mas-uul aha dembi loo qabsado in markaas la tirin doono hantidii waagaas uu sheegtay iyo hantida markaas uu leeyahay loo caddeeyo in qofkaas uusan maaragtay hantidii qaranka uusan ku xadgudbin arrinta waxay ka bilaabanaysaa horta kow qofku inuu isagii muxuu ahaa wixii saxda soo qoro haddii ay dhacdo qof si qaldan wax usoo qoray oo marka qofkaas loo baahdo in la baaro ama dembi ha lagu helo ama xilka ha ka dego wixii ay noqoto wax baan inuu sheegeen haddii qofkii bay noqonaysaa in dembi kale ay kusoo baxdo marka waa mid mas-uuliyad gaara qof walba isaga la rabo inuu iska saaro waxa uu maanta sheegayna caddeymahooda berina looga baahay